بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب الزكاة وكتابك أفراد وكتابك عمدة الأحكام وحن تصبح على كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز kitaabka afraad waa kitaabu azaka azakaa luuqatan waxaa lagu yidhaahdaa annamaa waltadhiir waa ziyaado asalkeeda bimacna ziyaada ayaa la yidhaahdaa iyo tahaara nadiifin ayaa xagga luuqadda lagu yidhaahdaa luuqadda carabiga amaa sharciyan oo waxa weeye fi istilaaxi sharci waxa weeye xaqun waajibun waa xaq ilaahay ku waajibiyey fii maalin maksuus waxa weeye maal fii maalin khaas maalka qaarkood oo waxa weeye lagu gaar yeelay maalkaa zakada marka ku waajabto waa bahiimatu lancaam waa xoolaha afartooda sideedooda sinfiba oo waxa weeye geela iyo lo-da iyo geela iyo ariga iyo kulli macnaha xoolaha ayay ku waajibtaa zakadu oo bahiimatul ancaamka la dhaqdawi markaas ama ha noqdo ariga iyo kulli waxo marka la isku daro oo isugu jira mid walba dee dhab iyo ladigba thamaaniyata aswaajin waatuu ilaah yiri min ada'an itnain xoolahaas waa laga rabaa waxay kaloo ku waajibtaa alkhaariju min alardi waxa dhulka laga beero oo beeraha ka soo baxa oo xabuubka ah khudaarta ma aha waxyaalaha midhaha oo ka soo baxa dhulka laga beero iyo timaarta soo go-da sida timirta iyo waxa lamid ah ayay ku waajibtaa iyo curuudu tijaara dadku waxyaalaha ka ganacsadaan curuudu tijaara waxaa la yihahda waxyaalaha laga ganacsado oo dukaamada iyo dharka iyo waxyaalaha dadku ka ganacsadaan culummada qaarkeed sida ay qabaan oo ku tageen waxaana la siiyaa markaa oo waxa weeye zakadaas la siiyaa kuwa ilaahay uu ku sheegay fi suurati tawba oo ilaahay uu yidhi inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum wa fi lriqaabi wa fi sabiili illahi wabni sabiil fariidata min allah dadka noocaas ayaa la siiyaa oo mar walba dadka madaxda sidii ay u arkaan maslaxadda ugu qaybinayaan weeye shuruud bay marka zakadu leedahay oo ay ku waajibtaa shuruud ayay leedahay shardiga ugu horeeya waxa weeye waa alislaam oo qofka muslimka aha laga qaadaaye gaal zeke lagama qaado inkastoo culummadu ay qabaan inay waajib ku tahay laakiin maadaama aan laga aqbalaynin oo waxa weeye sharciyan aan laga aqbalaynin ilaa uu islaamo waxa weeye cibaadado o dhan islaamnimaa loo shardiya qofka zekada bixinaya waa inuu yahay qof islaama labo waxaa loo shardiyaa mulku nisaab wax walba waxay leeyihiin nisaab bay leeyihiin waana inoo imaan doontaa xooluhu inta ay ku zakageeyaan lacagta dahabka fidada kulli marka mulku nisaab qofkii nisaabkii waa inuu helo oo waxa weeye uu gacanta ku hayo shardiga saddexaad waxa weeye an yaxuula calayha alxawl sanad kaamila waa inuu haysto waxa weeye xoolahaa sekadu ku waajibtay sida inoo imaan doonta sanad kaamila waa inuu haysto kabil kabi waana ruknu min arkaani alislaam waxa weeye nebigu waatuu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam buniya alislaamu calaa khamsi shahaadati an laa ilaha illa allah wa ana maxamedan rasuulu اllah waiqaami الsalaa wa iitaa'i الzaka marka waa rukniga saddexaad oo diinta islaamka marka qofku haddii uu diido oo inkirana waa ku gaaloobayaa dadka marka diida labaa loo kala qaybiyaa nebigu wuxuu yidhi qofkii man manacahaa kii diida fa inna aakhuduuha wa shadra maalihi annaga ayaa xoog uga qaadaynaa waa qofkii muslima oo waajibnimadeeda ogol oo diida bixin waayo khasab buu imaamku uga qaadaya amaa qofkii juxuud la yimaada oo inkiro wujuubkeeda waa ku gaaloobayaa markaas imaamku waa la dagaalamayaa ilaa uu ogolaado sidii abubakar uula dagaalamay kuwii waxa weeye diiday waxa weeye zekada inay bixiyaan oo waxa weeye ridoobay xadiidka assaadis wasit- wa situun bacda almia xadiidka boqol iyo lixdan iyo lix can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma qaal cabdullahi bni cabaas iyo abihi baa allah ka rali noqdee ilaahay ka raali noqdee qaala waxau yidhi qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi waalih wasalam limucaad bni jabel nebigu waxa uu yidhi calayhi salatu salaam limucaad ibni jabel uu ku yidhi xiina bacatahu xiina waqtigii bacatahu uu u diraayey ila alyaman yaman uu u diray nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaad ayuu diyaariyey oo daaciya oo waxa weeye yaman dacwada gaarsiinaya xaakim ka ah mas-uul ka ah oo waxa weye ardul yaman mas-uul ka noqonaya markaasuu u diray xaggaa iyo yaman markaasuu la dardaarmay oo markuu sagootinayay ayuu la dardaarmay wasiyadaanuu siiyey marka waxa uu ku yidhi innaka adigu sata'tii waxaad u tegaysaa qowman dad ahla kitaabin ahla kitaab ahaa yahuud iyo nasaara baa ku badnaa baa la yidhioo waxa weeye nasaarada iyo yahuudi ayaa aada ugu badnaayoo deganaa laakiin meesha ardul yaman asalkeeda carab bay ahaayeene diinta yahuudda iyo nasaarada ayay qaateen oo dad ahlu kitaaba ayaa ku badnaa oo way dhaameen nimankan qurayshoo sanamyada caabudaayey mushrikiinna waa jireen fa idaa ji'tahum haddii aad u tegtidood waxa weeye dadkaa u tegtid dacwadii qaabka uga bilaabi lahaabuu waxa weye nebigu la dardaarmaya fadcuhum ugu yeer oo waxaad ugu yeertid ha noqdo riwaayad kale waxay ahayd falyakun awalu maa tadcuuhum ilayh waxa ugu horeeya oo aad ugu yeertid fadcuhum ugu yeer markaa ilaa an yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah waa shahaadateynkii marka ugu horeeya waxaad ugu yeertaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah alla mooye alla kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin wa ana muxameda nabi muxamedna rasuulullah rasuulka ilaahay soo diray inuu yahay fa in hum aaacuu laka bidalik fa in hum adaacuu laka bidalika hadday arrintaa kaa aqbalaan fa in hum iyagu hadday arrintaas ay adaacuu laka bidalika arrintaa kaa aqbalaan fa in hum adaacuu laka bidalika hadday arrintaa kaa aqbalaan oo ay shahaadadii aqbalaan oo islaamaan fa akhbirhum uga waran oo u sheeg anna allaha alle allihii subxaanahu wa tacaala abuurtay anna allaha qad farada calayhim inuu ku waajibiyey dushooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yawmin wa leyla hameen walba iyo maalin walba macnaha afar iyo labaatankii saacba shan salaadood in lagu waajibiyey waa salaadaha waajibkaa fa inhum adaacuu laka bidalika hadday saana kaa yeelaan oo salaadiina kaa aqbalaan waa ruknigii labaade rukniga saddexaad u gudub hadday taa kaa aqbalaan marka fa akhbirhum uga waran iyadana ana allaha alle farada qad farada calayhim inuu ku waajibiyey sadaqatan ay zaka in lagu waajibiyey oo laga qaadayo tu'khadu laga qaadayo min aghniyaa'ihim kuwooda xoolaha haysta aghniyaa waxa weye waa jamcu ghaniyin waa kuwa xoolaha haysta min aghniyaa'ihim yaa la siinaya faturaddu loo celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda faqiirkaan waxba haysan oo fuqarada ah waa jamcu faqiir fa inhum adaacuu laka bidalika hadday taana kaa yeelaan oo zakadiina kaa aqbalaan kabacdi marka intaasuu nebigu amray leannahu markaas uu dirayey weli soonka iyo xajka iyo lama waajibin fa iyaaka waxaan kaaga digayaa wa karaa'ima amwaalihim maalkooda kan ugu fiican karaa'im waa jamcu kariim waa maalka wanaagsan wey oo ninkii hadduu geel leeyahay neefka ugu fiican hasha dhalaysa ama ugu qurux badan ama ugu fiican ha ka qaadin dhexdhexaad baa laga qaadaya kan ugu liita laga qaadi mayo bay yidhahdeen culummadu kan ugu fiicanna laga qaadi mayo fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim maalkooda kan ugu fiican iyo adigaan idii kala digayaaye iska ilaali wattaqi waxaan kaloo kaaga digayaa waxaad iska ilaalisaa wattaqi iska ilaali dacwata almadluumi midka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali dacwadan hadda halkaa uj habaarkiisa ducadiisa u ilaahay baryayo oo ha dulmiin qofna adigu ha dulmiin iskana ilaali dulmiga leanna qofka la dulmiyo habaarkiisa ilaahay waa ajiiba fa inahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab arrinku waxa uu yahay ninkaa la dulmiyey dacwadiisa iyo baryadiisa ilaahay wax iyo dacwadaas xijaab uma dhexeeyo ilaahay toos buu u maqlayaa toos buuna u ajiibayaa oo axaadiid kale ku sugnaatay allah waxa uu yidhahdaa bicizatii wa jalaali la ansurannaka walow bacda xiin markaa khatar weeye qofka la dulmiyo habaarkiisa waa la yska ilaaliyaa xadiidkan fawaa'idda laga qaadanayo waxa weeye awalan marka ugu horeysa dacwada waxa weeye qofka imaamkaa hadduu daaci meel u dirayo inuu la dardaarmo oo loo sheego meeshaa u u socdo waxa weeye qaabka ay yihiin iyo cilmiga ay haystaan iyo qaabka yihiin leanna nebigu waa la dardaarmo waxa uu yidhi waxaad u tegaysaa qoom ahlu kitaaba mushrikiin ma aha cilmi bay leeyihiin kutub bay haystaan haddaba u diyaar garow marka laba waxaynu ka faa'iidaynaa al-isticdaadu bilxujaj in adilada la diyaarsado waalcilm iyo cilmiga limujaadalati acdaa illah waxa weye acdaa iddiin gaalada si loola doodo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ula sii dardaarmay mucaad qaabkii uu ku wajihi lahaa nimankaas ahlu kitaabka inuu waxa weeye cilmi iyo tawxiid iyo caqiido waxa weeye lagu bilaabo waxaynu saddex waxaynu ka faa'iidaynaa cilmiga in la barto oo waxa weye dadka la baro waxa weye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan xusnu dacwa laga helaa xikmaddii leanna waxaa la rabaa qofku dacwada meesha uu ka bilaabayo inuu xikmad u leeyahay oo garanayo aqoon u leeyahay afar waxaynu ka faa'iidaynaa addacwatu ila allah dacwada ilaahay dadka loogu yeerayo takuunu waxay ahaanaysaa bilahami falaham sida ay u kala muhiimsan tahay tawxiidka iyo caqiidadaa laga bilaabaya hadday tawxiidka iyo caqiida dadka aqbalaan ayaa markaa loo gudbayaa waajibaadka salaadaa kusoo xigta sekadii sidaasaa loo wadayaa soonkii xajkii saas shan sidaa hadayna kutubta culummadu u wada qoranto hadda fiqiga kulli kitaabkan isagoo caqiide kama hadlo laakiin saasay ugu bilaabaan caqiidada haddana salaada haddana zakada saas isugu xijiyaan culimmaduna shan waxaynu ka faa'idaynaa anna ahama shay-in waxa ugu muhiimsan oo la rabo dadka in la baro waa altawxiid waa tawxiidka leannahu waa asaaskii diinta oo dhan qofku hadduuna tawxiidkii la imaanin wax laga aqbalaya male lix waxaynu ka faa'idaynaa anna salawaat alkhams salaadaha shanta ah inay imaanayaan oo ku xigaan tawxiidka leanna waa rukniga labaad marka rukniga koowaad markii dadka aqbalaan rukniga labaad baa loo gudbaya toddoba waxaynu ka faa'idaynaa ana azakaa inay tahay rukniga saddexaad oo waa derajada salaada ku xigta ayay iyaduna imaanaysaa sekadii baa la barayaa dadkii leanna ilaahay in badan buu isla xiriiriyaa fa in taabuu wa aqaamuu asalaata wa aatow azakaata hadday salaa hadday iimaan la yimaadaan fa in taabuu waa islaamnimadii wa aqaamuu asalaata salaaddii la yimaadaan wa aatow azakaata sekadiina ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum fa ikhwaanukum fi ddiin waka marka saasay isugu xigaan oo waxa weye la kala reebi maayo oo aayaduhu daliishaday bay ka mid ahayd waxa weeye abubakar markuu la dagaalamay nimankii carabta ahaa reer baadiyaha oo diiday sekada salaada iyo zakada qofkii kala saara waan la dagaalamayaa buyi sideed waxaynu ka faa'iidaynaa annahu laa yantaqilu qofka daaciga ah dacwadiisa uma gudoomaayo oo kama bilaabaayo ilaa midda hore horta laga aqbalo tawxiidka markay dadka aqbalaan ayaa salaadii loo gudbin sekadii loo gudbin marka waa khada inuu qofka daacigahay uu dacwadiisa ka bilaabo ee waxa weeye axkaam baan dadkii barayaa iyagoon horta uunan caqiidadii iyo tawxiidkiiiyo ka dhisin dadki hadday muslimiin yihiin oo fiican yihiin oo diintii fahamsan yihiin ha markaas oo tawxiidkii la fahamsan yahay waa la bari karaa axkaamtii wayna fiican tahay lix sagaal waxaynu ka faa'idaynaa ana azakaa zakadu waa muwaasaad baa la yidhahdaa waxa weeye waa dardaaran iyo waxa weeye waxtar la istarayo dadka dhexdooda waxaynu kaloo ka faa'idaynaa zakada waxaa laga qaadaya ay ku waajibaysaa qofka haniga oo xoolaha haysta waxaana la siinayaa midka faqiirka ah ayaa la siinaya oo waxa weeye loo celinayaa oo ma banaana inuu qofkii oo waxa weeya zakadii kan faqiirka ayaa xaq u leh waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka zakada jamcinaya horta mashruuciya inay bannaan tahay in la diro siday xadiid kale inoogu imaan doonta in waxa weye imaamku uu diro dad waxa weeye meesha mas-uul uga noqda waa waxaan maanta loo yaqaano meesha gobolka qofka mas-uul ka noqonaya guddoomiyaha gobolka iyo wixii lamid a waali baa la yidhaahdaa ayaa zekada iyo waxaasoo dhan mas-uul ka noqonaya marka qofka zekada aruurinaya waa inuu iska ilaaliyo xoolaha fiic fiican inuusan dadka ka qaadin hadday waxa weye wixii xoola tahay iyo raashinba waa inuu ilaaliyaa oo dhexdhexaad uu ka qaada habaarkoodana waa inuu iska ilaaliyaa liannu hadduu dulmiyo waa khatar dulmigoo dhanna in la iska ilaaliyo oo aynu kulligeen iska ilaalino ayuu xadiidku inagu boorinaya waxaynu kaloo ka faa'ideynaa nebiga qowlkiisa uu yidhi faturaddu calaa fuqaraa'ihim culummadu waxay yidhahdeen faqiirka meeshaa degan ayaa la siinayaa ilaa in beledkaa faqiir laga waayo mooye haddii beledkaa fuqara laga waayo markaa beled kale waa loo diri karaa bay yidhahdeen culammadu laakiin iyadoo magaaladan aad joogteed fuqaradii joogto magaalo kalean lacagtii u dirayaa zekada ahayd lagaa yeeli mayo waa inaad fuqaradan siisaa baahan oo meesha kula jooga taas ayay culammadu ku caddeeyeen marka aad iyo aad in loogu dadaalo ayuu xadiidku keenayaa wanaaggaas oo dhan buyna baray alxadiid asaabic wasituun bacda almia xadiidka boqol iyo lixdan iyo toddoba can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu qaala waxau yidhi qaala rasuulu اllahi salى allahu alayh wali wasalam laysa fima duna hamsi aw awaaqin sadaqa walaa fima ams walaa fima khamsa dawdin sadaqa walaa fima duna khamsati awsiqin sadaqa xadiidkii hore wuxuu ina baray wujuubka sekadu inay waajib tahay oo rukni min arkaan islaam ay tahay xadiidkaana wuxuu ina barayaa nisaabka zekada laga rabo waa intee macnaha ilaa cadadkeebaa laga qaadayaa zekada ayuu ina baraya marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laysa fima duna duna waa wixii ka yar laysa ma ahaanin ay waajib kuma aha fiimaa shaygii duuna ka yaraada oo ka sokeeya khamsi awaaqin sadaqa khamsi waa shan awaaqinna waa jamcu awqiya awqiyaduna waxa weeye waa fidada ayaa ku sakagoysoo shan wiqiyadood qofkii haysta ayaa zakadii laga rabaa arbacuuna dirhaman bayna halka waqiyad u dhigantaa oo marka markii arbacuun afartan lagu dhufto afartan dirham markii lagu dhufto shan waa laba boqol oo afar shan ku dhufo waa laba boqol we marka laba boqol oo dirham oo fidadu waxay u dhigmaysay waa dirhamke laba boqol oo dirham qofkii haysta oo sanad kaamila haysta waxaa ka waajibaysay boqolkiiba labaiyo bar inuu shan dirham bixiyo wey waka boqolkiiba labaiyo bar marka taas ayaa maanta lacagtoo dhan ay ku qiimaysan tahay lacagta aada haysatid hadday u dhiganto laba boqol oo dirhama oo dirhamka asalkaa ay u dhiganto ood sanad kaamila haysatay waxa weeye markaas ayaad waxaad ku dhufanaysaa waxa weeye boqolkiiba labiiyo bar ayaad ku dhufanaysaa waa xagga lacagta amaa dahabka isaga waa la qiimeeyaa lacag baa loo bedelaa boqolkiiba labiiyo bar baa lagu dhuftaa marka intuu markaa marayo marka laysa fi ma duna khamsi awaaqin sadaqa shan wiqiyadood wixii ka yar halkii wiqiyadana waa afartan dirham ayay culamadu yidhahdeen markaa laba boqoloo dirhamo walaa fi ma kaas waa lacagtii xoolihiina waa kan walaa fi ma duna khamsi thawdin thawdku waxa weeye waa asalkeeda waxaa loo isticmaalaa thawdka horinta horinta xoolaha ah markii xoolaha la waraabinayo darka dhowrka neefoo lagu soo daayo ayaa waxa loo isticmaalaa marka waa tirada ka bilaabata ilaa saddex ilaa iyo toban baa loo isticmaalaa marka xoolaha marka la waraabinayo koox kooxda loo soo daayo ayaa dawd la yidhahdaa markii darka la keeno waxay usoo geliyaan saddex ama shan ama lix ama toddoba saasay usoo geliyaan marka shan neef baa laga wadaa hadda walaysa fi ma duna khamsi thawdin waa geele shan neef oo geela wixii ka yar sadaqa ma ahaanin ay afar hadduu qofkii leeyahay halaad oo geela wax sadaqaa lagama rabo shan maalintuu yeesho neef ariyaa laga rabaa waan caddayn doonaa waynu arki doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sida uu ugu waajibayo nebigu haddana waxau yidhi markaa walaa fi ma duna khamsati awsaqin sadaqa awsaqa waxaa la yidhaahdaa wa jamcu wasaq wasaqana waxaa la yidhaha waa ximliga rati intii hal mar la saaro ayaa la yidhaahdaa wasaq oo waxa weeye hal mar waa shan marka rati intay qaadaan waa raashinkii waxa weeye waa mirihii soo baxayey oo waxa weeye beeraha kasoo go-ayey ayaa halkaana laga hadlaya marka awsaqu waa jamcu wasaq waxa uuna noqdaa ximli bay yidhahdeen culummadu oo waxay yidhahdeen waa alximli asalkiisu muraadka marka loo jeedo halkan waxa weeye waa situuna saacan waa lixdan saac weeye halkii wasaqab marka oo lixdan saac baa la saaraa bay yidhahdeen ratiga hal mar uqaabaa shan ximli taasay ku imaanaysa marka saddex boqol oo saac buu noqonayaa oo waxa weeye markaas uu ahaanayaa oo waxa weeye qofkii uu ku waajibaysa saddex boqol oo saac qofkii halka saacna waa afar mudwa mudkuna waa nus kiilo wey marka halka saac waa laba kiilo iyo xoogaa laba kiilo iyo bar ma dhama marka saasaa loogu dhufanayaa saddex boqol oo saac baad waxaa ku dhufanaysaa taqriiban labiya bar baad ku dhufanaysaa ilaa markaas dee toddoba boqol sideed bo meelahaasay noqonaysaa oo waxa weeye maaragtay kiilo marka intaasoo mira-a qofka usoo go-aan ama beertii uga soo go-do markaas sekadii baa laga rabaa wixii ka yar waxba lagama rabo waxaynu ka faa'ideynaa marka xadiidka marka ugu horeysaa wujuubu zakaa zakadii inay waajib tahay ayuu xadiidku ina baray oo maxay waajib ku tahay intaa lasoo sheegay oo waxa weeye nisaabkeediina la inoo sheegay oo la inoo taxdiidiyey ayay waajib ku noqonaysaa marka inta la inoo sheegay wixii ka yar laba waxaynu ka faa'ideynaa cadamu wujuubiha wixii intaa ka yar qofkii intaa ka yar haystaa inayna waxba waajib ku ahayn waana ijmaaco qof waxa weeye ku waajibin kara intaa wax ka yar ma jiraan waayo saddex waxaynu ka faa'ideynaa idaa balagat alfida fidadaadii aada haysatay lacagtii hadday gaadho mi-atay dirham laba boqol oo dirham fa fiiha rubcu cushrihaa macnaha boqolkiiba labiya bar baa laga bixinaya rubculcushrig waa saas toban afar loo qeybiye waa labiya bar hadday marka intaa gaadho lacagtii aada haysatay oo waxa aad haysatay lacag u bedeshid ama curudu tijaarana lacagtaa lagu qiimeeyaaye oo waxyaalihii dukaanka ku yiilay dhar iyo wixii intaa qiimaysid hadday lacagta intaa gaadho wixii iyo wixii ka badan boqolkiiba labiya bar aa lagu dhufanaya geeli haddii uu gaadho shan neef oo geelah waxaa laga bixinayaa neef ariga toban markuu gaadhona laba neefoo ariga laga bixinaya shan iyo toban markuu gaadho saddex neefoo ariga laga bixinaya toban mark markuu gaadho labaatanna waxaa laga bixinayaa waxa weeye afar neef oo ariga idaa balagat marka markay gaadho geeli uu gaadho khamsan wa cishriina shan iyo labaatan markuu noqdo ayaa marka geel loo bedelaya waxaa laga bixinayaa bintulmakhaad bintulmakhaad waxaa la yidhaahdaa nirigtii dhalatay sanadkii hore oo hooyadeed ay hadda u riman tahay oo intay nuugtay oo laga jaray oo banaankeeda martay waa qaalin yara oo waxa weeye kuray ah baa laga bixiya markaasay marka geel saa ugu bilaabanaysaa inta ka dambaysa axaadiistaas sii caddaysay saasay markaa usii koraysaa oo way sii weynaanaysaa marka hadduu geelay bato dee shan iyo labaatan geela ninka haystaa qaalin yara waa bixin karaa qaalinta yartaana waxay u dhigantaa bale markaas dee la qiimo tahay shan neefoo ariga waqa amaa mirihii iyo xawuubkii waxyaalihii waxa weeye la beeranayey iyadana qofkii ilaa uu helo shan ximli shan awrqaad halka awrqaadna waxaynu nidhi waa lixdan saac wey saddex boqol oo saac bay noqonaysaa oo waxa weeye markaas ay ahaanaysa intaa haddii la helo waxaa waajib ku noqonaysaa inuu markaa bixiyo zakadii uu markaa bixiyo ayaa waajib ku noqonaysa laakiin qaabka iyada loo bixinayabaa kala duwan oo axaadiid baa ku soo aroortayoo fa in kaanat hadday tahay mid la waraabiyo oo waxa weeye ma aragtay kharash la geliyey oo waxa weeye xoolo la geliyey waa nisfu alcushri oo maaragtay wax way ka yarta haddii ay waxa weeye roobku waraabiyeyna waxa weeye waa alcushru sooma meeloodoo meel marka waxa weeye saas ayaa loo bixinayaa oo waxa weeye zakadii laga bixinayo wey oo nebigaa yidhi xadiid kale fii ma saqat asamaau alcushru haddii boqolkiis ku boqol kintaal kuusoo go-een cushru bixi toban meelood bixi wa fii ma wixii kale oo ah waxa weeye wa fii maa suqiya wixii la waraabiyey oo waxa weeye kharash galay waa nisfu alcushri saas iyagu ayay ku kala duwan yihiin waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa xadiidka xadiidkaani ma sheegin dahabkii dahabkii ma sheegin liannahu fidada ayay ahayd in badan wixii la isticmaalayey fidada ayay ahayd oo ku sugnaatay laakiin xadiid baa waxa uu caddaynaya laysa calayka shay-un xataa yakuna laka cishruuna diinaaran diinaarkaasi marka culimmadu waxay yidhahdeen qaala ibn xajar xaafid ibn xajar waxa uu yidhi huwa waxa weeye arrintaasi oo laga wadaa diinaarkaas waa xadiid xasana buu yidhi wa qaala ibn cabdilbari marka waxa uu yidhi alijmaac ijmaacu waxa uu ku soo arooray oo culimmadu ku ijmaaceen calaa ana nisaab adahab cishruuna mithqaalan inuu isagu labaatan mithqaal haddii la helo oo waxa weeye u dhiganta lacagtaas waxa weye cishruuna dinaarkaas ayuu markaa ku zaka goynaya culamada marka hadda waxay dhahan markay qiyaaseen siddeetan iyo saddex garaam siddeetan iyo shan garaam siddeetan adugu waa siddeetan iyo dhowr garaam wixii noqda ayuu ku zaka gooyaa markaasaa la qiimeynayaa waa boqolkiiba labiiyo bar baa lagu dhufanaya lacagtiisa oo mathalan boqol garaam hadduu qofkii haystay maantana uu doolarkii maray uu marayo halkii garaam soddon dollar waa saddex kun oo dollar saddexdii kun oo dollar ayaad kunkiiba shan iyo labaatan dollar toddobaatan iyo shan dollaraa bixinaya markaas saas ayay isugu imaanaysa shan waxaan ka faa'idanaa azakaa tajibu waxa ay waajib ku tahay zakadu fi lxubuub wathimaar xubuubta iyo timaarta ayay ku waajib tahay allatii tukaalu wa tudakhar labadaas weeye arrimood macnaha waa miraha iyo waxa weeye waxyaalaha la beerto xubuub baa la yidhahdaa waxa kor ka soo baxana timaar baa la yidhahdaa laakiin waa midda la beego lana kaydsado faakahadii baa marka meesha ka baxaysa qudaartii oo waxa weeye mooskii iyo tufaaxii iyo waxaasoo dhan zeka kuma waajibto sidaas ayay ku tageen imaamu malik iyo shaafici iyo abu iyo axmed iyo saasay ku tageen wa ama abu xaniifa isagu waa ku waajibiyey oo waxa weye khudrawaadka ayuu zekada ku waajibaya waana khada oo waxa weye qowlkaa sax ma aha zekadu waxa ay ku waajibto oo saxiixa ah waxa weeye waa waxyaalaha la beego ama la miisaamo la kaydsado oo raashinka noqda taas weeye ee khudrawaad zeka kuma waajibto xadiis baana waxau odhanayaa laa zakata fi lkhadrawaat khudaarta waxyaalaha waxa weeye khudrawaadka xadiidkaasna sheekh albani wuxuu ku saxiixinaya fi saxiixi aljaamic asagiir raqamka waxa weeye shan kun afar boqol iyo koob iyo toban marka waxyaalaha khudaarta zeka kuma waajibto wey waka halkaa marka waxaa inoogu caddaatay oo inoo caddeeyey axaadiistaasi nisbada wixii laga qaadayo iyo inta ay ku zeka goynayaan iyo waxa weeye waxyaalaha zekada laga qaadayo khulaasadeeduna waxa weeye waxyaalaha zekada laga qaadayo waa xoolaha dadka xoolaha dhaqda fardaha iyo waa inoo imaanayaan oo xadiidka soo socdaa caddaynaya inaan fardaha laga qaadaynin iyo waxyaalaha rakuubkaa iyo ee xoolaha la dhaqdo oo geela iyo ariga iyo lo-da leh ko waxa la beerto oo miraha dhulka ka soo baxa oo la beerto oo sida masegada iyo geleyda iyo wax walba oo la beerto digirta iyo kulli waa ku waajibaysaa sareenka iyo kulli iyo waxyaalaha timaarta ah oo soo baxa sida saliidka iyo timirta iyo waxa weeye waxyaalahaas oo dhan na waa ku waajibaysaa lacagtana fida iyo dahaba waa ku waajibaysaa xataa xuluyiga oo dadku ay dumarku xirtaan waa ku waajibaysaa waynu arki doonaa kalaamka ku jirana waynu gaari doonaa j alxadiid athaamin wasittuun bacda almi'a xadiidka boqol iyo lixdan iyo sideed waxa uu leeyahay xadiidkaasna oo waxa way inoo caddaynayaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam qaal rasuulka ilaahi waxa uu yidhi laysa cala almuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqa waxyaalihii marka zekada la waajibay wixii laga soo reebay buu xadiidkaana sheegaya wuxuu nebigu laysa cala almuslimi ay waajib kuma aha qofka muslimkaa fii cabdihi addoonkiisa walaa farasihi iyo faraskiisa sadaqa ay zeka kuma waajibto waka wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa ilaa zakata alfidri zakaatu lfidriga mooye fi raqiiqi addoonka raqiiqu waa addoonka wey riqa addoonnimada xadiidkan marka wuxuu inoo caddaynayaa zakada inayna waajib ku ahayn qofka rakuubkiisa ile farduhu waxay ahaayeen waxa maanta baabuurka oo kaley ku jireen oo qofku waxa weeye farduu yeelan jiray waa lagu safri jiray waa la isticmaali jiray rakuub bay u ahayd iyo addoommada qofku uu leeyahay hadduu addoomma leeyahay maanta maba jiraane waxba zaka waajib kuma ahayn zakaatulfitriga oo le waa dade zakaatulfitriga laga bixin jiray xadiidka marka waxaan ka faa'idaynaa ko ana azakaat laa tajibu inayna waajib ku ahayn qofka addoonkaa inaan laga bixinaynin zako oo qofkii lahaa aan la odhanaynin zako u bixi leanna waxa weye waa khaadimkiisii u khidmaynaya iyo faraskiisa oo waxa weeye ku soconayo oo rakuubka u diyaarsaday qaala ibnu lqayim waxa uu yidhi fi tahdiib asunan markuu ka hadlayey inamaa suqidat waxaa looga riday oo waxa weeye zaka sadaqadii looga riday waxa weeye fardaha iyo addoommada leanno sababtu waxa weeye waxaa loo samaynaya waa lilkhidma waxa weeye qofku isagii baa isticmaalaya alkhidma waalrakuub midna waa la fuulaya midna waa kuu khidmaynaya waxa uu yidhi marka fa ama maa kaana minha litijaara hadduu qofku business waxaan ka samaynayo boqol faras baa maanta gadatay waxaad doonaysaa inaad sii gadid oo lacag ka heshid curuudu tijaaray noqonayaano qiimo waa la qiimaynaya markaa marka haddii business iyo ganacsi loo samaystay fardahan iyo addoommadan oo waxa weye laga sii ganacsanayo hadhow marka curuudu tijaaray gelayaano lacagtii baa waajib ku noqonaysa in la bixiyo oo la qiimeeyo amaa haddii uu qofku maanta leeyahay toban faras oo uu ku socsocdo oo ku shaqayso waxay la mid yihiin guriga aad degan tahay baabuurka aad kaxaysanaysid ayay la mid yihiin oo loogu talagalay in adeega iyo waxa weeye danta lagu qabsado waxaynu laba waxaynu ka faa'idaynaa ana zakata alfitri waajibatn lilcabdi addoonka zakat lfitri waajib bay ku taha waana inoo imaan doontaa xadiidka ka hadlaya waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ana kula ma ucidda wax walba oo loo diyaariyey alisticmaal wax in la isticmaalo oo waxa weye sida baabuurta iyo guryaha la degan yahay iyo waxyaalaha noocaas oo dhan zakat lfitri waajib kuma aha ilaa wixii ganacsi iyo businessa mooye afar waxaynu ka faaidayna ana maa taqadama waxaan inoo soo hormaray min kowni الzakaati laa tajibu ila fi lmaal maalka iyo waxa weye maaragtay lagu shaqaysanayo ayay zakadu waajib ku tahay baynu niri waxaana laga soo qaatay oo arrintaas waxa weeye lagu waajibinayaa zakada macnaha inay iyaduna culamada qaar baa waxay u daliishadeen xuluyiga inayna waajib ku ahayn laakiin sida saxiixa ah xuluyiga oo waxa weeye dumarku ay xiranayaan baa la yidhahdaa xulu xuluy waxyaalaha zakada in laga bixiyo ay waajib tahay wey leanna waa dahab wey dahabkiina zakadii waa ku waajib laakiin khilaaf baa ku jira culimmada qowlka saxiixaana waxa weye waa in laga rabo zakadii waka shan waxaynu ka faa'idaynaa bi hadihi بhadi ha muqaaranadan macnaha la sameeyo macnaha sharcigu uu sidaas waxa weeye dadkii waxa weeye qofkii ama kani ha noqdo waxa weye kii kii kaniga ah oo xoolo haystay ayaa waxaa lagu waajibinayaa oo la amrayaa in waxa weeye dadkii ay xoolihiisii la wadaagaan oo wax ka siiyo diinta islaamku ma taqaano dadka in qaarna gaajoodo qaarna baabo qaarna wax iska haystaan oo iska raaxaysanayaan maya waa inaad waxaagii aada hesho ilaahay ku siiyey wax kasii saaleeno adiga ba ilahay baa ku siiyey wey alxadiidu altaasic wasittuun bacda almi'a can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaal rasuulka ilahi waxa uu yihi alcajmaau jubaarun والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاس الخمص xadiid kan waxa uu ka hadlaya zakada baabka zakada loo keenay waxa weeye waa lafdiga ugu dambeeya wafi rikaas alkhumus marka waxa weeye alcajmaa cajmaa waa bahaa-imta wey xoolaha bahiimada oon caqliga lahayn oon hadlaynin ayaa la cujma asalkeeda hadal la-aanta wey marka alcajmaau jubaarun jubaarna waa hadur wey ay macnaha wax magdhow male wey jubaar aljubaar alhadru aladi laa shay'a fiih ay macnaha waxa weeye hadday xoolihii wax dhibaato ah sameeyaan alcajmaa addaaba buu yihi warkaa shiikhaaba inoo qoraya xoolaha ninka halkaa geel buu lahaa geelii baa halkaa daaqayay geelii baa wax kharibay oo waxa weeye hasha masalan geel oo kale ilmaha yarkaa iyo haraatibay ku dhufanaya haddii marka hal meel iska maraysa ay wax dhibaato ah dad gaarsiiso ama dad ama xoolo dhibaato gaarsiiso ama ay wax kharibto ama lo-du intay beer galaan iska daaqaan cajmaa weeye oo takliif ma saara qofkii lahaa la odhan mayo magdhow same culammadaa sharaxayo waxay yidhahdeen ilaa hadduunan haddii isagu uu arrintan ku gabood falay oo masalan lo-diisiibu inta soo kaxeeyey reera beertood meel ah buu kusii daayey dee markaa isagaa ku talagalay waa mag dhabaya markaa magtiibuu bixinay magdhow waa laga qaadaya marka wuxuu leeyahy xadiidku alcajmaa-u jubaarun xooluhu wixii dhibaatada ay geystaan wax ka soo qaad ma leh oo laga magtiisii la bixin maayo oo waxa weeye waa un masiibo qofkii ku dhacday waalbi'ru jubaarun waa ceelka weeye bi'rigu ceel baa qof meel uga qodnaa si fiican buu u asturay dadka waxa weeye wax walbu ka sameeyey qof baa biyo ka dhaansanaya waa ku dhac haddaba way dhacdaa soomaalida aad bay ugu dhacdaa ceel buu qofkii biyo ka dhaansanayaa waa ku dhacayaa waa ku dhimanayaa marka qofkii ceelka lahaa la odhan mayo qofkii magtiisii bixi sababto waxa weeye ceelkaani ummaddo dhan baa ka dhaansanaysay de waana ceel oo waxa weeye ma aha mukallaf ma aha marka qofkii lahaa waajib kuma ah inuu bixiyo qofkaa diyadiisii waxba kasoo qaad male waalmacdanu jubaarun macdantana waxaa laga wadaa waa meelaha macdanta iyo jawharada iyo laga qoto oo buuraha inta la qoto oo macdanta laga soo guro buurtaas la qodayo dadkii shaqaalihii qodayay hadday ku dunto oo waxa weeye dhibaato ku dhacdo dee waa jubaar oo waxa weeye waa haduro qofkii ay u shaqaynayeen la odhan mayo waa inaad magtii bixisaan waka waxau yidhi wa fi rikaasi alkhumus rikaaska waxaa la yidhaahdaa waa xoolihii ay dadkii hore oo waxa weeye ummado hore oo baaba-ay oo dhammaaday wixii ay dhulka ku duugi jireen baa la yidhaahdaa rikaas oo waxay samayn jireen dadkii hore dahab ma jirin bangiyadan iyo waxaan maanta la isticmaalo guriga hoostiisa intay qodaan bay dahabka iyo fidada iyo gashan jireenoo ku aasi jireen haddii marka dadkaasi ay iska baabi-eenba oo waxa weeye meeshii oo baaba-day meel baadiyaah oo cidlo ah baad waxa weeye intaad qodqoday baad waxaad ka heshay kiish dahaba ama waxa weye kiish lacaga ama fida ah adigaa iskale cid kugu haysata male laakiin waajibka lagaa rabo waa maxay khumus inaad bixisid oo feyg oo kale la mid tahay oo shan meeloodoo meel macnaha khumus baa bixinaysa oo markaa waxaa lagu darayaa waxa weeye baytulmaalka oo waxa weeye dadkii loogu talagalay ayaa markaa la siinay ila adigaba ilaahay baa ku siiyo dhibaato umaad soo marin ma ada soo shaqaysan bixii marka qaar baad bixinaysaa wixii kalena adaa qaadanaya nasiibkaaga helay waxaynu ka faa'iidaynaa marka xadiidkana kow marka ugu horeysa anna laa damaana fi lbahiima xooluhu inaanan qofkii lahaa uunan damiin ka ahayn dhibaatada ay geystaan hadday halkaa banaankaa iska marayeen culammadu marka waxay yidhahdeen ilaa inuu isagu sabab u noqday mooye masalan habeenkii oo kale oo xoolaha loogu talagala in la xereeyo hadduu intuu sii daayo lo-diisii ay beer iska daaqdo maxaad u xerayn weydaa laohan la odhanayaa oo xifdin weyday adigaa ka mas-uulaa la leeyahay laba waxaynu ka faa'iidaynaa annahu laa damaana wax qofkii inuunan mas-uul ka ahayn haddii ay xoolihiisii dhibaato geystaan ceelkiisii qof ku dhaco macdanta meeshii laga qodayey hadduu dad shaqaalaha intuu kiraysta yidhahda halkaa buurtaa macdan iga qoda oo uu lacag siinayey oo ay u qodaan oo markaas qof uu ku dhinto oo ku dunto ama dhagax ku soo dhaco inuunan isagu damiin ka ahayn qofka arrintaas ayaa laga qaaday ilaa inuu isagu sabab keeno qofkan uu ku dhinta mooye saddex waxaan ka faa'idaynaa annahu yajibu waxa waajib ku noqonaya ikhraaju alkhumus mima wujida waxa weye min alkunuuz ay kinaaska ama ha yaraado ama ha badnaado intuu doona ha noqdo khumus baa la bixinayaa shan meelooda meel ayaa la bixinaya waka afar waxaynu ka faa'idaynaa waxay yidhaahdeen culummada qaarkood ayaa waxay ku gaar yeeleen waa wixii loo malaynayo inay dad gaaro ah oo hore lahaayeen amaa haddii la isleeyahay meeshaan dad reer baa deganaayo waa la yaqaana dad islaamaa deganaa waxay noqonaysaa baadiyaho waxyaalaha luqadka ah oo inoo imaan doontaa oo waxa weeye xadiis dambay ku imaan doonaa macnaha meesha waa inay noqotaa meel aan la islahayn dad baa dhowaan meeshaan deganaa ama muslimiina inays islahayn ummadihii hore wixii ay ka tageen oo kale waa inay noqotaa ay qariiraadeen waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa khumuskaas waxa uu loo dhiibayaa wuxuu bixinayaa marka uu helo sanad ma lama sugayo oo la odhan mayo waa inuu sanad haystaa maya maalintaa la helay ayuu khumus bixinayaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi loo shardin maayo ishtiraad ilxawr waxa weeye la odhan mayo rikaaskan sanad markaa haysatid lama odhanayo hadda markaad heshay ayaad bixinaysaa oo waxa weeye laga qaadaya waxaana loo dhiibayaa markaas oo waxa weeye khumuskaas tawalinaya waxa weeye ciddii markaa maamulka iyo amiirka gacanta ku haya ayaa loo dhiibayaa culummadu marka waxay yidhahdeen rikaaskani waxa uu shabahaa oo u egyahay fayga ha fayga waxaa la yidhahdaa xoolaha gaalada laga helo oo waxa weeye ayna markaa dagaal looga furane ay ka cararaan ayuu shabahaa bay dhaheene zakada xoogaabuu ka duwan yahay sababtoo waxa weeye zakadu shuruud bay leeda oo nisaab waxyaalaha ay zakada kaga duwan tahay waxa weeye iyada nisaab looma shardiyo oo xawl looma shardiyo inuu sanad haysto markaa uu helo buu bixinaya midda kale zakada waxaa lagu bixiyaa sideedii sinfiye iyada waxaa lagu bixin karaa waxyaalihii fayga lagu bixin jiray oo waxa weeye rasuul markaas imaamkii markaas ayaa tawelinaya oo ciddii uu u arko oo marsaakina iyo ayuu markaa siinay xadiidka asab alxadiid asabcuun bacda almia waa boqol iyo toddobaatan xadiidka can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abi hurayra waxau yihi bacatha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxa uu diray cumar ay cumar bn alkhadaab radia allahu canhu cala sadaqa ay calaa jamci sadaqa inuu zakadii soo aruuriyo ayuu u diray cumaal baa la yidhaahdaayo waalcaamiliina calayha weeyo waxa weeye markii zakada san bishii la gaaro ayaa markaas waxaa la bixinayaa dad oo meel walba loo dirayaa tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalada ila leeyahay eriyadaa ka soo aruuri sakadii ha waalcaamiliina calayha meesha ilahay yidhi wa marka koox buu diray cumar ibn khadaab madax u yahay oo la yidhi orod adaa ka mas-uule soo aruuriya sadaqadii halkaa ka soo aruuriya fa qiila waxaa la yidhi oo nebiga lagu yidhi manaca waxaa diiday zakadii inuu bixiyo ninka la yidhaahdo ibnu jamiil ayaa diiday wa khaalid ibnu lwaliid khaalid ibnu lwaliidna waa diiday waalcabaas waa camu nabiy sala allahu calayh wasalam cabaasna waa diiday fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu slam markaa fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam saddexdaa nin ayuu marka nebigu calayhi salatu salaam labana waa u cududaarayaa ninna uma cududaarayo oo sababtii ku diideen ayuu markaa sheegay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay salam maa yanqimu ma qoonsanaayo ibnu jamiil ay sabab ma haysto cududaar ma haysto wey maa yanqimu waxa weeye ibnu jamiil ilaa an ilaa an kaana faqiiran faqiir buu ahaan jiray fa agnaahu allahu tacaala ilaahay baa qani ka dhigay ay macnaha wax cududaara ma haysta wey waa markaa aayad qur-aan ah ba saas oo kale kusoo arooreysay qul ya ahl ya ahla alkitaabi ma tanqimuna mina ila an aamana marka yanqimu waxaa laga wadaa macnaha qof ninkaani wax cududaara oo uu haysto oo uu qoonsaday ma jirto sabab ma haysto wey macnaha sabab uu haysto ma jirto oo ku kaliftay inuu diido haba ka yaabin ma jirto wa marka maa yanqimu ibnu jamiil ila an kana faqiiran faaghnaahu allahu tacaala ilaahay baa qani ka dhigay awalna faqiir buu ahaa cududaar kale ma haysto wey wax cududaara u haysta ma jirta waay ninkaas oo kaasi waa ceebayn iyo dami wax cududaar ma leh wa amaa khaalid ninka khaalid ibna weliid la yidhaahdo fa inakum idinku tadlimuuna waa dulmiyeysaan fa inakum tadlimuuna waa dulmiyeysaan ha fa inakum tadlimuuna waa dulminaysaan oo idinkaa ka gardaran ha khaalidan waa dulmiyeysaan idinkaa ka gardaran oo maxaad uga gardarannahay waxa yidhi marka nebigu faqad waa faqad xaqiiqaa ixtabasa waxa uu xabsiyey ha faqad ixtabasa waxa uu waqfay weeye xabsigu xoolihiisii buu waqfi ka dhigay weye adraacahu wa actaadahu adraacda waxaa loo jeedaa macnaha duruucdiisii uu dagaalka ku geli jiray oo waxa weeye uu dhan waxa uuba ka dhigayba waqaf actaadkuna waxa weeye waa aalaatulxarbigi macnaha ninkaani wixii uu lahaaba xoolaba ma haysto wixii uu lahaaba waxa uu sameeyey ilaahay dartiibu u waqfay marka nibaabaan waxbaba haysan oo fii sabiilillahi xoolihiisi u waqfay baad sake weydiinaysaa marka isaga sekeba waajib kuma aha leannao sababta waxa weye xoolihiisiiba waxa uu ka dhigay waqaf oo ilaahay dartii jihaadka ayuu u waqfay xool waxaasuuna lahaa oo fardihiisii iyo qalabkiisii iyo duruucdiisii waxaasoo dhan wuxuu ka dhigay waqaf fi sabiili illah lagu jihaado wa ama alcabaas marka cududaar buu haystaa khaalid wa ama alcabaas waa nebiga adeerkiisa fa hiya calaya aniga ayay dushayda tahay wa mitlahaa iyo iyadoo kale ay sanadkan iyo sanadka dambaba aniga ayaa cabaas dushayda ay tahay halkaa marka waxaa lagu fasiray xadiid kalaa fasirayo cabdullaahi ibni mascuud baa waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam tacajala waxa uu ka hormariyey cabaas waxa uu ka hormariyey min alcabaas sadaqata sanatayni laba sano ayuu kasii hormariyey ha abu cubayd baa ku warinaya fi kitaabi alamwaal sheikh albanina xasan buu kaga dhigay waxa weeye xasan buu ka dhigay oo waxa weye xadiidku waa xadiid xasana halkaa marka ayaad waxaad ka garanaysaa oo tarkiibka yu saas xasan buu ka dhigayaa marka marka halkaas ayaa waxaa laga gartay in uu nebigu kasii hormariyey ha nebiga calayhi salatu asalaam ayaa kasii hormariyey cabaas irwa qaliilka ayuu saas waxa weye ugu keenaya marka meeshaan uu leeyahay fahiya calaya anaa ka bixinaya maahee anaa ka qaba oo waan kasii hormariyey sanadkan iyo sanadka damba marka ninkaana cududaar buu haystaa waaya uma qaala nebigu waxa uu yidhi yaa cumar cumarow amaa shacarta miyaadan ogaanin anna cama arajul ninka adeerki sinwa abiyihi aabihi inuu shabaho oo aabihii oo kale yahay sinwigu waa tashbiih macnaha nebigu wuxa uu xusuusinayaa cumar macnaha cabbaas adeerkay weeye oo anaaba waxa weeye xataa kasii bixin kara oo waxa weye isagu waa aabbahay oo kale saas weeye macnaha laakiin xadiidkaasaa caddeeyayo nebigu waa kasii hormariyey cabbaas inta loo baahday xoolo oo waxa weeye aliyaalay sekadaadii sii hormari waxaanu ka faa'idaynaa marka xadiidka marka ugu horeysaa mashruuciyatu inay bannaan tahay bacthulimaam inuu diro ninka imaamka ah waxa weeye dadka zekada soo aruurinaya inuu diro oo soo aruuriyaan oo asalkuba sideedaba waxau ahaa zekada marka la gaaro inuu imaamku intuu u diro dad laga soo aruuriyo oo sekada lasoo jamciyo oo la isku keeno markaa imaamku qaybiyo ayay ahayd asalku markii imaam iyo la waayey baa waxa qof walba suu raba iska ya labo jawaasu shakwa in laga dacwoon karo qofkii xaq lagu lahaa diiday oo waxa weeye imaamka iyo loo sheegayo oo leeyahay hebel saasuu sameeyey xaqii waa diiday saddex waxaynu ka faa mana aha taasi kiibe iyo namiimo ma aha saddex waxaynu ka faa'iideynaa qubbixiga ay leedahay xumaanta ay leedahay qofkii sekada diida leannahu ninkaa ibnu jamiil ibnu jamiil nebiga aad buu u ceebeeyey wax cududaarana male buu yidhi waxaynu kaloo ka faa'iideynaa ashyaada waxa weeye in waqaf loo samayn karo oo ma aha in waqafku uu yahay keliya dhismo iyo waxaase waxyaalo xataa caadi oo la isticmaalayo ayaa waqaf laga dhigi karaa shan waxaynu ka faa'ideynaa jawaazu tacjiili alashyaa in macnaha lasii horumarin karo oo waxa weeye maaragtay ha jawaazu jacli alashyaa waxa weeye waqfan lilahi tacaala in loo waqfi karo fi sabiili illah waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in zakada lasii horumarin karo oo waxa weye qofka uu zakadii imaamka usii dhiibi karo haddii ay sidaas cabaas laga dhigo lagu fasiro saas leanna culamada qaar waa ku fasira nebigaa ka bixiyey alxadiid alxaadi wasabcuun bacda almia waxau yihi an cabd waa xadiidka boqol iyo toddobaatan iyo ko waxau yihi can cabdillahi bn zayd ibn ibn caasim cabdullahi bn zayd ibn caasim almaziniy radia allahu canhu qaala waxau yihi lamaa afaaa allahu markii alle uu ku soo celiyey afaaa fi suurati xashri way kusoo aroortaa maa afaaa allahu calaa rasuuli marka fayga waxaa la yidhaahdaa wixii gaaladu ka cararaan oo aan looga furan waxa weeye xoog oo waxa weye ay ka cararaan ama isdhiibaan oo markaa aan haniimo ahayn wixii xoog looga furto oo lala dagaalamo dagaalamaana haniima la yidhaahdaa lamaa afaaa allahu calaa rasuulihi marki ilaahay rasuulki calaa nabiyihi nabigiisa markuu kusoo celiyey oo gacanta u geliyey yowma xunaynin xunayn maalintii xunayn waxay ahayd markii nebigu maka furtay ayaa nimankii hawaazim la ohan jiray xunayn deganaa halkaa ayaa iyaguna soo duulay oo yidhi waan la dagaalamaynaa nebiga markaasuu nebigu ciidan ku saaro halkaa ugu tegey waa la jebiyey xoolahoodii oo dhanna maalintaas ayaa halkaa lagala wareegay oo iyagoo dhan waxay noqotay khaniimo la furtay marka fay baa la yidhahdaayo dagaal meeshii kama dhicine way waa waa jabeenoo waa laga adkaaday waa isdhiibeen marka yowma xunaynin maalinta xunayn baa la yidhahdaa waa tu ilaahay kitaabka qur-aan ku sheegay fi suurati toba w yowma xunaynin id acjabatkum katratakum falam tugni cankum min allahi shay-a waxa uu yidhi qasama waa qaybiye nabiga calayhi salatu salaam fi nnaasi dadkiibuu u qaybiyey ha xoolihii ayuu dadkii u qaybiyey oo weliba nimankii quraysh kasoo hadda soo islaamay oo kasoo raacay maka iyo odayaashii quraysh ayuu boqol boqol geele iyo boqol boqol ariga iyo siiyey oo yidhi qaata oo gurta ansaarna waxba kama siin nimankii madiine ka yimid waxba kama siin waxau yidhi qasama fi nnaasi xoolihiibu dadkii u qaybiyey faygii waaya wa fi lmu'allafati quluubuhum kuwii quluubtooda la soo dumeeyey waa odayaashii oo waxa weeye la islahaa islaamka ha jeclaadeen oo markaas soo islaamay ayuu boqol boqol geela siiyey walam yucda nebigu ma siinin walam yucdi alansaar nimankii ansaar ahaa oo soo jihaaday ma uunan waxba kama siinin shay-an waxba kama siinin fa ka'annahum waxaad moodaa wajaduu inay heleen fi anfusihim xoogaa naftooda inay arrintii qoonsadeen wejdiga waxa layaha markaas xoogaa wixii ka xumaatid ha xoogaa bay arrintii dhibsadeenoo oo qaar baaba ku hadlayo waxay yidhahdeen baa dhalinyaro iyo waxay yidhahdeen nebigu qabiilkiisii iyo qaraabadiisii nimankii qurayshaaba xoolihii u qaybiyey annagana waa naqadiyey id lam yusibhum maadaama aynan helin oo aynan asiibin maa asaaba annaasu wixii dadku heleen ayay xoogaa arrintaasi qalbigoodii waxgelisay markuu nebigu ogaado oo loo sheegay buu yidhi iigu yeeroo soo jamciya fa khatabahum waa u khudbeeyey fa qaala waxa uu yidhi yaa macshara alansaar ay jamaacat alansaar kulankii ansaare alam ajidkum miyaanan idi helin dullaalan idinkoo dhunsan oo waxa weeye baadiya oo shirki dhex fadhiya fahadaakum allahu bi ilaahay markaa miyuunan igu kiin hanuunin oo idan muslimiin noqon oo wanaag idan helin wa kuntum miidan ahayn mutafariqiina kuwa kala tagsan oo cadaawad ka dhaxayso oo way islayn jireen oo afartan sano islaynayeen baa la yidhi aws iyo khasrajii isku layn jireen oo yahuud baa isku diri jidhay mutafariqiina kuwa kala tagsan oo kooxa kooxa ah faallafakum allahu bi miyaan ilaahay waxa weye isku kiindumin daraadday oo waxa weye idan walaalo noqon waatuu ilaahay lahaa wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum ha marka markii islaamka ay soo galeen ayay walaalo noqdeen oo waxa weeye ikhwa ay noqdeen miyaydan ahayn biyo marka kuwa kala tagsanoo ilaahay aniga daraaday markaan idiin imid miyaydan walaala noqon ikhwa mutaxaabiina miyaydan noqon oo miidan haddana ahayn wacaalatan kuwa faqriya fa aknaakum allahu bi miyaan ilaahay hani ida ka dhigin hadda maalin walba siaad haniimo u gelayseen ood xoolo hesheen oo jihaadka ayla jihaadayseen soo idinka maalka ka helay oo wanaagsanaaday maxaad waxa weye arrintaan u fiirinaysaan falamaa qa kulamaa qaala mar walba oo nebigu shay-an uu shay yidhaahdaba qaalu waxay odhanayeen allahu warasuuluhu aman ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa gallad nugule aman waa manni ay gallad bay ka timid aamanaa ma ha aman oo la adkeeyo waxa weeye macnaha ilaahay rasuulka ayaa gallad nugu leh intaa iyo ka badanba noo galay abaalna nugu leh wey qaala waxau yidhi markaa nebigu markay intaa hadalkoodii ku dhammaaday oo waxa weye ay wax kale ku jawaabi waayeen qaala ayuu waxau yidhi maa yamnacukum maxaa idiin diidaya an tujiibuu inaad u inaad ajiibtaan rasuula allahi sal slam rasuulka ilaahay an tujiibuu inaad u jawaabtaan maxaa idiin diidaya ha inaad u jawaabtaan tujiibu rasuulka ilaahay maad u jawaabtaan oo waxa weeye aad su-aalaha iiga jawaabtaan qaala waxa uu yidhi kulamaa qaala shay-an mar walba waxay yidhahdaan qaaluu waxay yidhahdaan allah warasuuluhu aman ilaahay rasuulka ayaa galad nugule qaala nebigu wuxuu yidhi marka isagii baa marka jawaabtoodii keenay waxau yidhi low shi'tum haddaad doontaan laqultum waxaad odhan lahaydeen kada wa kada macnaha ayaad odhan lahaydeen low shi'tum haddii aad doontaan laqultum waxaad odhan lahaydeen ji'tanaa waad noo timid bikada wa kada oo macnahaas wuu soo koobay xadiidkii macnaha adoo qurayshi ku soo cayrisay oo soo haajiray oo keligaaya baad noo timid waa ku soo dhoweynay waa kula dagaalanay waa ku difaacnay abaal baad sheegan lahaydeen laakiin ilaahay iyo rasuulka inay ku abaal sheegtaan ma rabaan maadaama ilaahay islaamnimo iyo wanaag u keenay allah warasuuluhu aman bay yidhahdeen ilaahay rasuulka ayaa abaal iyo galadba nugu leh haasaa la rabaa qofka muslimkaa markaasuu nebigu markuu arkay inay waxa weeye aynan marnaba arrintaas aynan aadaynin ayuu wuxuu tusaaleeyey markaa wanaagga ay leeyihiin markaasuu wuxuu yidhi alaa tardawna miidan ka raalli noqonaynin an an yadhaba annaasu inay dadku la tagaan bishaati neef ariga walbaciiri neef geela oo awr iyo ari iyo inay dadku xoolo ka haystaan inay miidan ka raalli noqonaynin oo waxa weeye dadku xoolaha xoola meel gaari mayaane inay la tagaan wa tadhabuuna idinkuna aada la tagtaan birasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam ilaa rixaalikum aada madiino kula noqotaanoo guryihiina aada la aadaan markaasay iska booyeen oo ilma ka timid oo awel waxayba ka baqayeenba rasuulku inuuba maka ku haro wuu u caddeeyey marka inuu iyaga ka mid yahay alaa waxa uu yidhi lowla alhijratu buu yidhi haddayna hijra jiri lahayn lowla alhijra hijradii aan soo haajiray haddayna jiri lahayn lakuntu waxaan ahaan lahaa imra'an qof baan noqon lahaa min alansaari ansaar ka mida walow salaka annaasu haddii ay dadku qaadaan walow salaka hadday maraan annaasu dadku waadiyan webi hadday maraan wa shicaban ama dariiq ay maraan shicabku waa waddooyinka buuraha ka dhex baxa la salagtu waxaan qaadi lahaa waadiya alansaari waddada ay ansaar marto wa shicabaha iyo wadadeeda webiga ay maraan waadigu waa togga togga ay ansaari marto iyo waddada ay maraan shicabkuna waa waddadii ayaan qaadi lahaa markaasuu wuxuu yidhi alansaaru shicaarun ansaar waa shicaar weeye waa marada hoosaa la yidhahdaa shicaar oo qofka jirkiisa ku dhegan sida funaanada hoos laga gashadoo kale waannaasu dadka kalaba muslimiintana waa difaarun waa marada kor laga qaato marka marada kor laga qaato iyo marada hoos laga qaato oo jirka ku dhegan mar walba waxaa ku xiga oo ku dhow marada hoos laga qaato kabacdiba wuxuu tusaaleeyey arrin dhici doonta innakum idinku satalqowna waxaad la kulmi doontaan bacdi gadaalkayga atharatan sadbursi atharadu waa qofka in lagaa sadbursado oo xaqi aada lahayd lagaa doodsiiyo ay madax baa imaan doonta ida dulmin doonta fasbiruu sabra xataa talqownii ilaa aada igala kulantaan calaa xawdii xawdkay cala alxawd ilaa xawdka aad timaadaan he macnaha sabra ilaa aad ka dhimataan oo waxa weeye sidaa u sabra aakhira ilaa aad timaadaan oo waxa weeye maalinta qiyaamaha xawdkayga ad igu timaadaano aan markaa waxa weeye idiin shafaaco qaado oo halkaa janno iyo wanaag ayuu nebigu ugu bishaaraynaya halkaa marka waxaa inooga caddaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka khulaasadiisu waxa weeye maalintii xunayn haniimadii la helay oo dhan ansaar waxba kama siinin wuxuuna uga siin waayey dadkaana waxay ahaayeen mu'allafatu lqulub wuxuu rabay inuu kuwaa quluubtooda soo jiido oo islaamka ay ku sugnaadaan ayuu rabay saasuuna u sameeyey arrinta noocaas haddaba xadiidkan sababta marka xadiidkan loo keenay oo baabu zaka loogu keenay maxay tah leannahu zake laga hadli mayne fay baa laga hadlayy fayga ayaa laga hadlayy laba arrimoodba imaamu muslim horta xadiidkan kitaabu zaka oo ku wariyey marka imaamku inuu raac mualifku inuu ku dayday imaamu muslim way dhici karta waxaa kaloo dhici karabayaan culummadu inuu u keenay maadaama nebigu uu siiyey mu'allafatu lquluub uu xoolo badan siiyey in mu'allafatu lquluubka ay weligood la sii siin doono oo ay bannaan tahay in mu'allafatu lquluub waxa weeye wax la siiyo laakiin culummada qaar baa waxa weye arrintaas khilaaf baa ku jiro oo qaar baa waxay leeyihin mu'allafatu lquluub xilligooda waa dhammaaday islaamkiina waa xoogsaday laakiin sida saxiixa ah ma dhammaane waa jirtaa calaa kulli xaal marka xadiidka waxaynu ka faa'ideynaa xoolaha haniimaha hadda laga hadlayaaye in haniimo marka la qaybinayo iyo feyga iyo imaamku uu isagu markaas qaybinayo oo arrintaas uu mas-uul ka yahay sidii uu u arkana inuu markaa u samaynayo isagoo weliba dadka qaarka iimaankooda uu ku kalsoon yahay waxa weeye wuu ka qadin karaa waxa weeye mar walba maslaxadda ayuu eegaya baabu sadaqati alfidr halkaa waxa uu ku keenay markaa sadaqadii fidriga oo waxa weeye zakaatulfidrigii ayuu halkaana waxa weeye ku keenay oo waxa weeye zakaatulfidrigu iyaduna waa zako iyadu marka waa zakaatulbadan wey wanaag badan bayna leedahay oo xikmadda iyo wanaagga loo loo waajibiyey waxa weeye waa tuhratun lisaa'im min allaqwi waalrafat qofkii muslimka ahaa ayaa waxa weye soomanaa ayay soonkiisii dhammaystiraysaa wa ducmatan lilmasaakiin iyo quudin lagu quudinayo qofkii miskiinka ahaa xadiidka athani wasabcuun bacda almi'a can cabdillaahi ibni cumar cabdillahi ibni cumar ibn khadaab radi allahu canhuma qaala waxau yidhi farada rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam sadaqata alfidri farada waxa uu waajibiyey rasuulu llahi sala la sl rasuulka ilaahay sadaqata alfidri sadaqadii fidriga ayuu waajibiyey ow qaala wuxuu yidhi sadaqata ramadaan sadaqadii ramadaanna waa la yidhaahdaa cala dakari ninkiibuu ku waajibiyey wixii rag ahaa waalunthaa iyo wixii dumar ahaa waalxur iyo wixii xor ahaa waalmamluuk iyo wixii addoommo ahaa oo min almuslimiina muslimiin ah wey saacan qadarkeedu meeqo weeye saacan min tamri waa hal saac oo waa suuska ama galaanka baarka ee labada kiliya xoogaaga qaada min tamrin timir ah ow saacan min shaciirin ama waxa weeye saac shaciir ah waa qamadige ow amase qaala waxa yidhi marka cabdullaahi ibni cumar ayaa markaa waxa uu yidhi cunto kalena waa jirtaa waa inoo imaan doontahay cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi qaala waxau yidhi facaddala annaasu naaskan waxaa ujeedaa xilligii mucaawiya ayay arrintaani dhacday mucaawiyaana amray dadka facaddala annaasu dadkiibaa waxay u bedeleen marka oo la mid dhigeen bihi ay saaciibay waxay la mid dhigeen nisfa saacin min buri markii burku yimid bur lagama aqoon oo samraa baa la yidhahdaayo xadiidka soo socdaa sheegi doona waxa weeye bur lagama aqoon madiino ma ay aqoon oo waxa weye timir iyo cuni jireen shaam baa waxaa ka yimid bur aada qaali u aho fiican markaasay yidhahdeen kani nisfu saac buu u dhigmaa oo waxa weeye saacii awal aan bixin jirnay kan saac la- lama bixin karo saaciis waa qaali min burin cala asagiiri waalkabiir qofkii weynaa iyo kii yaraaba wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa an tu'addaa in la bixiyo qabla khuruuji nnaasi inayna dadku intayna usoo bixin ila salaati salaada ila salaati alciid salaada ciidda kahor in la bixiyo xadiidkan soo socdan aan ku sharaxana waa isku mid alxadiidu athaalith wasabcuun bacda almiya boqol iyo todobaatan iyo saddex can abi saciid alkhuduriy radi allahu canhu qaala waxa weye kunnaa nucdiihaa waxaanu kunnaa waxaanu hambaanahay saxaabadii nucdiihaa waxaanu bixin jirnay fii zamani rasuul sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahay zamankiisii waxaan bixin jirnay saacan min dacaam hal saac oo cunto ah marka min dacaamtaa cunto dhan baa soo gelaysa aw saacan min tamrin ama hal saac oo timir ah aw saacan min shaciir hal saac oo qamadiya aw saacan min aqid aqidku waa caano la fariisiyey oo la qallajiyey wey soomaalida laftiyoodu caanaha waa ku bixin jireenoo reer miyiga iyo caanaha intay garooriyaan bay ku bixiyaan aw saacan min zabiib ama hal saac oo sabiibah falamaa jaa'a mucaawiya xilligii mucaawiye markay ahayd wa jaa'at isamraa samraagu waa xindada ay burka laga sameeyo markay timid bahashaa samraada la yidhaahdo oo burka laga sameeyo xindada ah ayaa wuxuu yidhi qaala waxa uu yidhi weliba mimbarkuu ka yidhi intuu dadka u khudbeeyey araa waxaan arkaa muddan waxa weeye halka mud oo min haadaa middaan samraada ah yacdilu inuu u dhigmo muddayni laba mud inuu u dhigmo oo shaciirtii iyo wixii la mid ah saa daraaddeed meeshii ni- ee, halka saac la bixin jiray waa in la bixiyaa nisfu saac qaala waxa marka waa ijtihaad uu ku ijtihaaday mucaawiya qaala abu saciid alkhudri baa waxa uu yidhi markaa ku diido wuxuu yidhi amaa ana aniga miya falaa azaalu kama zuulayo anuu dadka ka celin maayo oo adaa xaakim ah laakiin anigu shaksi ahaan kama zuulaayo falaa azaalu kama zuulaayo ukhrijuu inaan bixiyo kamaa kuntu sidii aan ahaa ukhrijuhu mid u bixiya calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam anigu xilligii nebiga saac baan bixin jiray haddana saacii baan bixinayaa wax aan ka yaraynayo iyo waxaan ka dhimayana ma jirto oo anigu sidii nebigu igu ogaa un baan samaynaya leanna waa saxaabi nusuustii buu fahmayaa mucaawiyana waa saxaabi waana ijtihaadkiisa oo la noqotay saa daraadeed wuxuu yidhi anugu ijtihaadka kugu raaci maye dadkana hadda adaa amiiru a anugu kaa celin maayo laakiin anugu sidii nebigu u bixin jira u bixinayaa waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka ko wujubu zakat alfitri inay waajib tahay zakada fitrigu inay waajib tahay ayaynu ka faa'idaynaa oo la siinayo cidda xaq waha fuqaradaa la siiya saddex waxaan ka faa'idaynaa annahaa laa tajibu cala aljiniin ilmaha yarkaa uurka ku jira zakaatu lfitri waajib kuma aha bacda saxaaba qaar baa sameeyey sida cuhmaan iyo laakiin waajib ma aha afar waxaan ka faa'idaynaa daahiru alxadiid inuu yahay taxdiidu alikhraaj in la bixinayo ashyaada la cunaayo waxyaalaha ma'kuulaadka ah ayaa la bixiyaa oo wuxuu waa inay noqdaan wax la cunayo waxaan kaloo ka faa'idaynaa xadiidka wuxuu inay dacaam noqdaan baa loo baahanya cuntada la cunayaa la bixinaya ma aha intaan xadiidka lagu sheegay laakiin wixii cuntaa oo dhan baa lagu bixinaya saacan min dacaam waa caam weeye oo waa cuntoo dhan qolo walba wixii ay markaa cunto u ah bay ku bixinayaan waka waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xadiidka waxa la bixinaya inay hal saac yihiin qofkiiba oo afdalku waa in sidaas la laazimo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa in la bixiyo waajibku waa in la bixiyo qabla salaati alciid waa in la bixiyo waxaa marka sugan oo saxaabada ka sugnaatay inay maalin ama laba maalmood sii hormarin jireen oo sida cabdullaahi ibnu cumar uu samayn jiro oo bixin jiray markii la weydiiyena uu yidhi kaanuu yucdowna way sii bixin jireen qabla yawm qabla alciidi biyawmin aw yawmayn marka way bannaan tahay oo maalin iyo laba iyo waa lasii horumarin karaa waxa la siinayana waa masaakiinta iskale zakadan oo nabigaa cadeeyey waxa weeye ducmatun lilmasaakiin weya waxaa markaa khalada oo dad badan ay ku dhacaan inay lacag u bixiyaan lacag loo bixin mayo dhacaam baa loo bixinayaa ducmatan lilmasaakiin buyo nebigu waa dhacaam culamadu sidaa daraaddeed waxay caddeeyeen qofkii lacag u bixiya inaynan ka gudin ee waajibku uu yahay in loo bixiyo raashin amaa dadka qaar baa waxay ku khaldamaan oo waxay moodaan matalan waxay arkayaan qof lacagtii aruurinaya oo markaa dhahaya intaan dadka qurbahoo kale lacagtii bay jamcinayaan qof baa loo dhiibayaa lacagtaas in lacag ahaan masaakiintii loo siiya ma banaana laakiin in qof inta la wakiisho uu lacagtii raashin ku gado u qaybiya masaakiinta hadaa saxiix wax dhibaataa markaa male oo culimmadu waa caddeeyeen wallahu aclam billahi tawfiiq halkaa ayuu ku egyahay kitaab azakaa waxaana ku xigi doona kitaabu siyaam wallahu aclam billahi tawfiiq